بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalada ka socda waddanka suuriya oo sii xoogaysanaya ciidamada xukuumadda dimashiq oo si rasmi ah ula wareegay gobollada dayruzuur iyo raqah iyo dagaallo culus oo laga soo sheegayo magaalada xasaka wadahadalladii u dhexeeyey dhinacyada oo fashilmay iyo maleeshiyaadka qasad oo dadka kurdida ah ka dalbaday gurmad deg deg ah haddaba sidee ayay isku beddelaysaa khariiradda suuriya maxaase la filan karaa saacadaha soo socda maraykanka oo ka fakeraya maalgelin weyn oo uu ku sameeyo warshadda gawaarida gaashaaman u soo saarta maamulka gumaystaha yuhuudda wadahadallo amni oo ku qotoma buuraha aljawlaan oo ay dib u bilaabeen maamulka gumaystaha yuhuudda iyo nidaamka suuriya ka arrimiya sidee dagaalyahanada shisheeye ee ka dagaalamaya waddanka yukrain ay xaabo ugu noqdeen shidaalka isbeddelna ugu keeneen saaxada dagaalka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm
فيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag waa maalinimo talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kowda bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dagaalada ka socda waddanka suuriya ayaa sii xoogaysanaya iyadoo ciidamada xukuumadda dimashik ee si rasmi ah ula wareegeen gobollada dayruzuur iyo raqah halka dagaalada ugu culus ay xilligani ka soconayaan gobolka xasaka si gaar ah magaalada caasimadda u ah ee xasaka wadahadallada u dhexeeyey matluum cabdi hogaamiyaha maleeshiyaadka qasad iyo madaxweynaha waddanka suuriya ayaa fashilmay sidoo kale qasad ayaa dalbatay in gurmad deg deg ah ay la soo gaaraan dadka kurdida ah haddaba sidee ayay isku beddelaysaa khariirada dagaal ee suuriya maxaa la filan karaa saacadaha soo socda wararkii ugu dambeeyey waxaana la falanqeynaya oo barnaamijka nagala qaybgelaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsan tahay suheyb waddanka suuriya maalmihii lasoo dhaafay dagaalo culus waati ay ka socdeen ciidamada xukuumadda fadhigoodu yahay dimashikna ay gaareen heer ay xasmiyaan maleeshiyaadka kurdiyiinta ee loo yaqaano b k k wararka waxay sheegayaan in ay dhicisoobeen dhammaanba dadaaladii lagu doonayey in xabadda lagu joojiyo inkastoo heshiis xabad joojinaya ah dhinacyadu ay kala saxiixdeen haddana waaqica dhabta iyo dhulka kama dhaqan gelin dagaalo culus iyo kuwa goosgoos ah ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolka xasaka gobolkan waxaa ku xoogan maleeshiyaadka loo yaqaano qasad ee kurdiyiinta kuwaas oo taageero ka helaya dowladda maraykanka sanadadii lasoo dhaafay wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in magaalada lagu magacaabo alxasaka xaafadda guweyreen dagaalo culus ay ku dhex marayaan ciidamada xukuumadda suuriya iyo maleeshiyaadka qasad waxaa gebi ahaanba burburay heshiiskii dhowaan la saxiixay kooxaha kurdiyiinta ay ku aqbaleen inay hub ka dhigaan ayna kuna biiraan dowladda suuriya ila wareedyo ayaa u xaqiijiyey warbaahinta in ninka lagu magacaabo madluum cabdi oo hogaamiye kurdiyiinta uu diiday inuu aqbalo dalabka ka yimid xukuumadda suuriya waxaana meesha ka baxa baa layidhi dhexdhexaadintii ay wadeen dowladda maraykanka uu ka mid yahay magaalada raqa ayay ciidamada xukuumadda xala galeen dabaaldegyo ayaa magaalada durbadiiba ka bilowday mukhayamka lagu magacaabo alhool iyo degmada shidaadi iyana dagaalo culus ayaa laga soo wariyey inkastoo magaalada shidaadi lagala wareegay maleeshiyaadka b k k haddana deegaanka lagu magacaabo alhool rasaas culus ayaa maanta barqadii laga maqlayey gaadiid gaashaaman iyo kolonyooyin ciidan ah ayaa kusii qulqulaya gobolka xasaka oo ah meesha keliya ay hadda ku haray gacanta maleeshiyaadka b k k wararku waxay intaas ku darayaan in kulamadii dhex marayey madaxweynaha suuriya iyo hogaamiyaha kurdiyiinta ay kusoo dhammaadeen is-afgarad la-aan laguna kala booday madaxweynaha xukuumadda dimashik wuxuu ku hanjabay inuu sii wadayo howlgallada militari halka madluum cabdi uu qabsaday baa layidhi shan maalmood oo wada tashi ah oo uu dib ugu laabanayo hogaamiyaasha kooxda qasad laakiin hogaamiyaha suuriya ayaa diiday oo u qabtay ilaa ay gelinka dambe ee maalinta talaadada warar maanta goor dambe soo baxayna waxay xaqiijinayaan in heshiiska lagu kala booday oo kurdiyiintu hadda ay bannaanka ka taagan yihiin wixii hore ay u saxiixeen taas oo ka dhigan in dagaal uu yahay mid lama huraan ah oo dhinacyadu ay iskusii dhiil qaadayaan khubarada ka faallooda arrimaha waddanka suuriya waxay sheegayaan in tallaabadan dagaalka xasiminta ah uu ahaa mid maamulayaasha xukuumadda damashik ay qaateen markii ay u caalwaayeen maleeshiyaadka kurdiyiinta hogaankooda oo dhowr jeer meermeeriyey inay saxiixaan heshiis dhinacyadu ay gaareen bishii maarso ee lasoo dhaafay ujeedkuna wuxuu ahaa in marka hore shawkadooda militari la siibo kadibna lagu qasbo heshiis maadaama gacmahooda ay maran yihiin dagaalkii ka bilowday xaafadda sheekh maqsuud al ashrafiya wuxuu gaaray magaalada raqa oo xalay ee ciidamada xukuumaddu ay galeen dayrazuur ayaa gacantooda ka baxday inta badan degmooyinka gobolka xasaka ee ay degaan dadka carabta gacanta xukuumadda suuriya ayuu soo galay maleeshiyaadka kurdiyiintana waa laga saaray biyoxireenka ugu weyn suuriya oo koronto laga soo saari jiray ayaa laga saaray ceelasha shidaalka ayaa laga xureeyey sidoo kale waxaa hadda u dhiman laba magaalo oo muhiim ah kurdiyiinta waa magaalooyinka kaamishli iyo magaalada lagu magacaabo alxasaka oo xarunta gobolkan ah labadaas magaalo ay hadda ku cidiyaadirirayaan waxaa hadda madluum cabdi ku qasbay in heshiiska u ka baxana waa hogaamiyaasha kurdiyiinta oo odhanaya annaga ayaa gurmad ku soo dirayna magaalada carab kobani kumanaan ka mid ah maleeshiyaadka kurdiyiinta ayaa isku urursaday waxaa leeyahay xuduud baynaadka wadaagan ciraaq iyo suuriya kumanaan maleeshiyaad ayaa kasoo gudbay oo gurmad iyo madad u ah maleeshiyaadka hadda ku dagaalamaya gobolka xasaka hogaamiyaasha kurdiyiinta ayaa badankood waxay soo jeediyeen baa layidhi kulamo hoose oo qaateen inay dagaalamaan taas ayaana ku qasbaysa ayaa la yidhi madluum cabdi in heshiiska uu ka baxo halka xukuumadda fadhigooda ee magaalada damashikna ay midiyaha afaysanayso oo ay ka go'an tahay in mar uun gobolka xasaka ay soo xasmiso maadaama goboladii kale ee waaweynaa sida dirazuur raqa iyo xalab ay soo qabsatay lana dhihi karo sagaashan iyo shan wax ka badan masaaxada waddanka suuriya maanta wuxuu ku jiraa xukuumadda fadhigooda ee magaalada damashik meydaanka weyn ee magaalada raqa waxaa isugu soo baxay tobanaan kun oo qof dadka ayaa muujinayay farxad way dabaaldegayeen waxay ku qaylinayeen in ay dhigayaan laba dabaaldeg oo isku bixis ah dabaaldeggii ay u dabaaldegayeen dhiciddii nidaamkii bashaar al asad oo nidaamka kurdiyiinta ay u diideen magaalada boorar waaweyn waxaa la arkayay sawirka cabdalla ojlan hogaamiyaha malaxidada kurdiyiinta oo raqa iyo magaalooyinka kale ee laga xoreeyeyba ee suran waa boorarkii ayaa la jebinayey dadku waxay odhanayeen hadda ayaan xurownay oo laba dhinac ayaan ka xoreynay nidaamkii bashaar al asad rididiisii umaana dabaaldeginin hadda ayaan dabaaldegaynaa iyo dabaaldega ah in magaalooyinkaas laga xoreeyay maleeshiyaadkii kurdiyiinta sababa waa arrinta xusida mudan waxay tahay godad waaweyn iyo anfaaq ayaa lagu arkay magaalooyinkii laga saaray ee b k k godadka qaar waxay qodnaayeen ilaa iyo konton kilomitr maleeshiyaadka kurdiyiinta oo ka baqaya diyaaradaha daroniska ee dowladda turkiga ayaa isticmaalaya dhulka hoostiisa waana xeelad ay kaga badbaadeen duqeymaha diyaaradaha daroniska oo gaadiidkooda iyo saadkooda ayay marsiisan jireen godadkaas sidoo kale hogaamiyaasha sarsare ee kurdiyiinta ayaa ku dhuuman jiray iyagoo saaxiib la ah maraykanka oo diyaaradaha taxaalufka maraykanka uu gelbin jiray haddana kuma kalsoonaanin diyaaradahaas oo waxay ka baqeen in turkiga diyaaradihiisa ay usoo dhex dhuuntaan oo ay tuqeeyaan marka magaalooyinkii oo idil waxaa laga duugayaa godad dhulka hoostiisa la qoday dabaaldegaduna waa sidaa sheegta waa ay socdaan durbadiiba magaalada raqa oo afar labaatanka saac laba saac oo keliya ah koronto heli jirtay ayaa hadda afar labaatan saac koronto helaysa sababa la xiriira iyadoo bixireenada waaweyn ee dibdhaliyaasha korontada ay ku xiran yihiin loo soo weeciyey dhanka magaalada halka maleeshiyaadka b k k ay diidanayeen in shacabka ku dhaqan magaalooyinkaas ay koronto afar labaatan saac helaan oo noloshu si caadiya ku socota marka dib u dhac weyn ayaa ka muuqday magaalooyinkii ay sanadii labada kun lix tobankii ay qabsadeen maleeshiyaadka b k k ee taxaalufka la ahaa dowladda maraykanka durbadiiba wasaaraha kala duwan ee xukuumadda fadhigooda ee magaalada dimashik waxay sheegeen in kaabayaashii bulshada ay dib u soo celinayaan laakiin lama oga saxnimada arrintaas sababtoo ah burbur xoogan ayaa jira nidaamkii bashaar alse dagaalkii lala galay oo goboladan saameeyey iyo maleeshiyaadka b k k oo markii ay qabsadeen boobay hantidii caamka ahayd aadna waxaa shaxiix u ahaa imkaaniyaadka muhiimka ah ee dib loogu soo celin karo nolosha bulshada suuriya qeybahan hadda gacanta laga bixiyey b k k waxay u muuqdeen kuwa dib u dhac ballaaran oo ka jiray qariirada juqraafi siyaasadeed mandiqada ayaa la filayaa isbeddel weyn inuu ku yimaado sababtoo dhulka nimankan ay maamulayeen ayaa ahaa mid istaraatiiji ah oo xuduud beelaade la lah turkiga ciraaq iyo waddanka urdun magaalada kamishli oo kale waa magaalo ganacsi oo aad u ballaaran waxaa laleeyahay dhinac waxaa kaabiga ka haya ciidamada turkiga dhinacna waxaa kaabiga kaga haya ciidamada xukuumadda dimashik waxaana muuqata in howlgalkan uu ahaa mid lasoo wada qorsheeyey oo dowlada gobolka ah ay ku lug leeyihiin una eg howlgalkii ballaarnaa ee nidaamkii bashaar al asad lagu riday sideedii bishii decembar ee labada kun afar iyo labaatankii si walbo ay ahaataba xaaladda waddanka suuriya ayaa ah mid saacadba saacadda ka dambaysa isku bedelaysa dhanka dimashik iyo koonfurta waddanka sida gobolada qunaydara darca iyo saweydaa iyana waxaa awood ku leh ciidamada yahuudda sayuuniyadda oo howlgallo rondooyin ah ka sameynaya lamana oga in haddii ay xukuumadda dimashik ka soo farxalato maleeshiyaadka kurdiyiinta ee dhankaas aadi doonto donald trump oo isna xalay hadlay wuxuu sheegay inuu ka walaacsanan yahay xaaladda waqooyiga iyo bariga suuriya ka taagan waxaana la yidhi wuxuu khadka taleefon kula hadlay hogaamiyaha xukuumadda dimashik oo uu sheegay inuu ku taageerayo howlgalladan socdo taas oo durbadii calaamad su-aal dhalisay maraykanku ma wuxuu ka baxay dhabarka maleeshiyaadka kurdiyiinta mase wuxuu la saftay xukuumadda dimashik waxaa jiro qodobo laisku mari la-yahay oo xukuumadda dimashik iyo kurdiyiinta maraykanka taabaxsan ay isku mari la-yihiin waxaa ka mid ah arrimaha xukunka sidee noqonaya nidaamka suuriya sidee noqonaya kurdiyiinta waxay doonayaan nidaam federaali ah oo ismaamul hoosaad ay leeyihiin markii hore waxay doonayaan inay isku haystaan raqa deerzuur xasaka waqooyi bari iyo waqooyiga gobolada dhaca in iyaga ay gacanta ku hayaan oo maamul hoosaad ay ka dhistaan hadda waa laiskala soo tegay oo raqa dib ayaa loo qabsaday deerizuurna sidaas la mid ah hadda kurdiyiintu waxay ku dhigeen in gobolka xasaka ismaamul hoosaad uu ka jiro ilaa magaalada ceen carab kobani ee gobolka xalab ka tirsan nidaamkan gooni ugosadka ah meel walba oo uu ka jiro wadamada dunida muslimka waxaa taageero dowladada reer galbeed iyo kuwo kale oo cadowga dadka muslimiinta ka mid ah waxay doonayaan wadamada in la kala qaybiyo maamulka yahuud oo kale ku-xogeenka madluum cabdi mar uu hadlay wuxuu u gacan hatiyey yahuudda wuxuu yiri waxaan u baahannahay faragelin ka timaada israa'iil yeman wixii ka dhacay isbuucyo ka hor sidan oo kale waxay doonayeen gooni ugosatada in ay maamul iyaga hoosaad oo iyaga taabaxsan oo ku xiran imaaraadka iyo yahuudda ay samaystaan marka waxaa muuqata in nidaamkan gooni ugosadka ah ay isku fahmi waayeen kurdiyiintu waxay rabaan in iyagu maamul goboleedyadu madax bannaan oo dowladaha deriska lama caamila ay samaystaan si guudna kalfoofka ay yidhahdaan waxaan ka mid nahay dalweynaha suuriya laakiin maamulkooda hoose iyagu ay qaataan halka xukuumadda damashik ay diidan tahay oo ay leedahay dhammaan waddanka suuriya waxaa looga talinaya caasimadda suuriya sidaasi lamid ah kooxaha lagu magacaabo duruuska iyana waxay doonayaan maamul hoosaad inay ku xirtaan maamulka yahuudda sayuuniyadda oo benyamin netanyahu ayaaba taageero u ballanqaaday tan iyo markii labada kun koiyo tobankii ay dhaceen kacdoonadii suuriya waxay u muuqatay misii kala furfuranaysa hadda bashaar asad markuu meesha uu ka baxay xukunkii daaquudka ahaa dhammaan waxa loogu yidhi aqaliyaadka oo dadka laga tirada badan yahay waxay doonayaan inay kala furfurtaan waxaa laleeyahy waa markii ugu horeysay taariikhda suuriya oo aqaliyaadka aysan talada haynin nidaamkii calowiga ahaa ee qoyska bashaar al asad lixdanka sano ee waddanka suuriya ay maamulayeen waxay madaxa kaga taagnaayeen dadka aktariyadda ee tirada badan ee waddankana iska leh oo ah sunniyiinta hadda sunniyiinta markii talada ay qabteen aqaliyaadka waxay doonayaan in waddankii la kala furfuro sidaas ayaana ay tahay ubuucda ugu muhiimsan ee dagaalada iyo iska hor imaadada waddankay kaga socda heshiiska laleeyahy hadda waa uu burburay madluum cabdi hogaamiyaha kurdiinta wuxuu diiday inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ama inuu noqdo guddoomiyaha gobolka xasanka intaasba kuma qancin waxa uu yidhi la tashi ayaan sameynayaa sida muuqatan hogaamiyaasha kurdiinta ayaa ka diidan in marnaba kurdiintu ay ka mid noqdaan xukuumad dhexe oo fadhigoodu yahay magaalada dimashq
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى كأنكم بشرى ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب waa hagaag mu'asasada azalaaqa garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay baahisay muuqaalo kala duwan oo lagu soo bandhigay howlgalle ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen mandiqada galbeedka afrika muuqaalka koowaad ayaa lagu daawan karaa weerar xasmin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigi ciidan oo maliishaadka xukuumadda burkina faso ay ku lahayeen mandiqada boro waxaana muuqaalka lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhowr jiha kaga taqadumaya fadhiisimaha cadowga iyadoo halkaasi ay ka dhacayaan dagaallo aada culus kadibna mujaahidiinta ayaa si toos ah ula wareegaya fadhiisimaha cadowga
الفدا منشدا وزلزل ودمر صروح العدا وسر شامخا في سبيل الإله لنصر شريعة دين الهدى ترنم بصوت الفدا منشدا وزلزل ودمر صروح العدا وسر شامخا في سبيل الإله لنصر شريعة دين الهدى وكن كالصباح لمحو الظلام عن الأرض نجلي شرور الطغاة فإنا إلى دهرهم في دوام مضينا ونمضينا في كل ساعة يملأ الأرجاء لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك
muuqaalka labaad ayaa lagu soo bandhigayaa weerar ka mid ah oo ay ciidamada mujaahidiinta u dhigeen maliisha dabadhelifyo ah waxaana muuqaalka lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo gacanta ku dhigaya gaadiid gaashaaman الله أكبر برنا نور الله أكبر الحمد لله الحمد لله سيدر سيدر طبعا سجل من دارك بردك هاتف بكيف دارك كل الله فكرتي بردك هاتف انجيلي دارك بردك هاتف بسجل اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا الله الله الله يا فاطمه دوبي اللهم ثبت أقدامنا والله
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى تغنو بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkan nuur cali warsame ee abushayba
aad baad u mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi bismillaahi araxmaani araxiim qodobo dhowr ah aynu kusoo qaadan doonaa xubinta wargeysyada bal aynu ku horumarno wadahadallo amni oo ku qotoma buuraha jowlaan oo dib uga wada fureen maamulada yuhuudda iyo nidaamka suuriya ka armiya sida uu baahiyey wargeyska israa'iil ee yediyood ahronood wadahadallo cusub ayaa dib uga dhex bilowday suuriya iyo maamulka sahiyuuniyadda kuwaasoo diiradda saaraya suurtagalnimada in dib loogu laabto heshiiskii xabad joojinta ahaa ee horey uga jiray buuraha aljowlaan oo dhul ay sahayiinadu gacanta ku hayso tan iyo dagaalkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii wadahadalladan ayaa lagu tilmaamay kuwa xasaasi ah balse ujeeddadoodu ay tahay keliya arrimo amni halka ay ka ahaan lahaayeen wadahadallo siyaasadeed oo ballaaran kuwaasoo taabta dhinacyo kala duwan warbixintu waxay sheegaysaa in heshiiska laga wada hadlayo uu dhigayo in yuhuuddu ay ka baxdo sagaal goobood oo istaraatiiji ah oo ku yaala buurahan kuwaasoo ay ku jirto aagga buurta himron oo ah meel aad muhiim ugu ah dhinaca ammaanka iyo kormeerka militari hermon ayaa muddo dheer ahayd meel ay sahayanadu muhiimad gaar ah siiyaan maadaama ay u adeegsadaan saldhig kormeer oo sare ilaah wargeyska uu soo xiganayo ayaa caddeeyey in wadahadalladan aana loogu talagelin in lagu gaaro caadiyeyn buuxda ama heshiis nabadeed oo rasmi ah oo dhex mara suuriya iyo yuhuudda waxaana xoogga la saarayaa gaarista heshiis amni oo xadidan kaasoo yareyn kara xiisadaha ka taagan xadka islamarkaana dejin kara xaaladda amni ee gobolka ka taagan wakhti xaadirkan waxaa la rumaysan yahay in labada dhinac ay dareemayaan baahi degnaan oo dhinaca ammaanka ah gaar ahaan marka la eego isbedelada siyaasadeed iyo militari ee ka socda bariga dhexe suuriya oo muddo dheer oo ku jirtay colaado gudaha ah ayaa danaynaysa inay xasilooni ka hesho xuduudaheeda koonfureed halka dhanka kale ay yuhuuddu ku andacoonayso ilaalinta ammaankeeda wadahadallada hadda socda ayaa lagu tilmaamay kuwo hoosaad aan weli si rasmi ah loo shaacin ilaa haddana wax faahfaahina lagama bixin cidda dhexdhexaadinaysa ama goobta ay ka dhacayaan wadahadalladu balse wargeyska waxa uu tilmaamay in dadaaladan ay weli ku jiraan marxalad hore gulaanidkii waxaa warbixinta lagu yidhi inkastoo ay weli jiraan caqabado badan oo kalsooni diro soo jireen ah haddana dib u bilaabashada wadahadalladan amni ayaa loo arkaa tallaabo muujinaysa in labada dhinac ay ka fikirayaan yareynta khilaafka ugu yaraan dhinaca ammaanka iyagoo ka fogaanaya heshiisyo siyaasadeed oo ballaaran oo muran dhalin kara muhiimaddan saaraya caqabadaha markaasi taagan maraykanka oo ka fekeraya maalgelin weyn oo uu ku sameeyo warshad gawaarida gaashaaman u soo saarta maamulka yuhuudda sida uu baahiyey wargeyska hartes ee maraykanka ayaa ka fikiraya suurtagalnimada inuu maalgeliyo dhismaha warshad cusub oo lagu soo saaro gawaarida gaashaaman ee militariga yuhuudda warshadan cusub ayaa la sheegay in qiimaheedu gaari karo ilaa laba bilyan oo dollar taasoo muujinaysa sida maraykanka uu usii xoojinayo taageerada yuhuudda warbixinta hartes ayaa tilmaamaysa in mashruucan uu qayb ka noqon karo iskaashiga militari ee muddada dheer ka dhexeeya washington iyo tel abiib maraykanka ayaa sannado badan ahaa taageeraha ugu weyn ee sahaynada dhinacyada hubka tababarka iyo dhaqaalaha waxaana qorshahan cusub loo arkaa mid sii xoojinaya xiriirka istaraatiijiga ah warshadda la qorshaynayo in la dhiso ayaa si gaar ah diiradda u saari doonta soo saarista gawaarida gaashaaman ee casriga ah kuwaasoo ay adeegsan doonaan ciidamada ixtilaalka gawaaridan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona howlgallada dhulka gaar ahaan dagaalada magaalooyinka iyo howlgallada xuduudaha ila uu soo xiganayo wargeyska hartees ayaa sheegaya in maalgelinta maraykanka aysan keliya ku koobnaan doonin dhismaha warshadda balse sidoo kale ay ku jiri karto qalab tiknolojiyadda iyo weliba taageero farsamo tani waxay u oggolaanaysaa israa'iil ayuu wargeysku yidhi inay kor u qaaddo wax soo saarkeeda gudaha islamarkaana yarayso ku tiirsanaanta soo dejinta qalabyada qaarkood dhanka kale qorshahan ayaa dhelin kara dood siyaasadeed iyo mid caalami ah qaar ka mid ah falanqeeyaasha ayaa qabaa in maalgelin intaas la eg ay sare u qaadi karto awoodda militari ee yuhuudda xilli gobolka bariga dhexe uu wajahayo xiisado joogto ah sidoo kale waxaa jiri karaa walaac la xiriira sida gargaarka lacageed ee loo adeegsado iyo saamaynta oo ku yeelan karo isku dheelitirka awoodda gobolka si kastaba ha ahaatee dhanka kale taageerayaasha mashruucan ayaa ku doodayaa in warshadan cusub ay abuuri doonto fursado shaqo horumar farsamo iyo xoojinta warshadaha difaaca ee yuhuudda sidoo kalena maraykanka uu ka heli karo faa'iidooyin istiraatiiji ah oo fara badan gunaanidka ilaaya hadda ma jiro go'aan rasmi ah oo si cad loo shaaciyey balse warbixinta hartees ayaa muujinaysaa in arrintan si dhab ah looga doodayo gudaha xafiisyada maraykanka iyadoo laga yaabo inay noqoto mid ka mid ah mashaariicda militari ee ugu waaweyn ee uu maraykanku ka fuliyo gudaha dhulka yuhuudda ay ixtilaalka ku haysato isagoo hubinaya magaca gargaar dhaqaale maxaan kala socnaa dagaalyahanada shisheeye ee ku dhammaanaya furimaha hore ee yukrein sida uu qoray wargeyska the times ee ka soo baxaa dalka ingiriiska ku lug lahaanshaha dagaalyahano shisheeye ayaa si weyn u beddeshay jihada dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrein dagaal bilowday sanadkii labada kun labaiyo labaatankii kana dhex qarxay labada dal ee deriska ah balse hadda isu beddelay mid leh saameyn caalami ah xogta the time waxay muujinaysaa in dagaalku galay sanadkiisii afraad iyadoo dagaalyahano ka kala yimid dhammaan qaaradaha adduunka lagu arkay jiidaha hore ee dagaalka warbixintan oo ay diyaariyeen wariyaal ka kala shaqeeya ukrain africa iyo latin america ayaa sheegaysaa in ruushka uu qortay in ka badan toban iyo siddeed kun oo dagaalyahano shisheeye ah oo ka kala yimid ugu yaraan soddon iyo toddoba dal oo caalamka ah dhinaca kale yukrain marka laga hadlayo tirada dagaalyahanada shisheeye ayaa ka badan toban iyo shan kun kuwaas oo ka kala socdo toddobaatan dal oo adduunka ka tirsan tani oo dagaalka siisay muuqaal kale sababtayna xiisaddu inay sii jiitanto ayna galaafato dhallinyarada dalal fara badan dagaalyahanada ka yimid latin america gaar ahaan colombiya ayaa noqday kuwa aadka ugu muuqda dhinaca yukrain waxay ka dhigan yihiin ku dhowaad afartan boqolkiiba dagaalyahanada shisheeye ee ku sugan jidaha dagaalka yukrain iyagoo wata khibrad dagaal oo ay ka soo barteen colaadaha ka jira gudaha dalalkooda warbixinta waxay sidoo kale iftiiminaysaa dhinac kale oo mugdi ah oo dagaalkan ka mid ah waana arrinta loo bixiyey qoryo nool oo loola jeedo iiska shisheeye ee lagu shaqaysanayo muuqaalo lagu faafiyey ayaa muujinayay ciidamada ruushka inay ku qasbanaadaan askar afrikaan ah inay weeraraan jiidaha hore iyagoo wajahaya halistoosa waxaana lagu tilmaamayaa inay yihiin afrikaan liidata oo ay habboon tahay inay dhintaan halkii uu nafta weyn lahaa askari raashiyaan ah sidoo kale boqolal dhalinyaro ah oo ka kala yimid hindiya nebaal yemen iyo kenya ayaa lagu arkay furimaha dagaalka ruushka kuwaasoo loo dhigay damin ah inay shaqo fiican ka helayaan gudaha ruushka lana siinayo baasboor ruush ah balse markii ay halkaa tegeen ayaa lagu shubay furimaha dagaalka dhinaca kale dagaalyahano ka kala yimid maraykanka ingiriiska iyo dalal kale oo yurub ah ayaa u dagaalamaya yukrein sababo la xiriira aragtiyo siyaasadeed si kastaba ahaatee qaar badan oo siyaasiyiin ah ayaa muujiyey niyad jab ku saabsan xeeladaha dagaal ee ay adeegsanayaan labada dhinac taasoo keentay in tiro ka mid ah ay ka baxaan jidaha hore warbixintu waxay gunaanidkii ka dhigaysaa kulug lahaanshaha xubno ka tirsanay shabakadaha daroogada caalamiga ah ay ku lug leeyihiin dagaalka yukrein kuwaasoo dagaalka u arka fursad ay ku bartaan adeegsiga teknolojiyada casriga ah sida diyaaradaha aan duulyaha lahayn ay ugu adeegsan karaan shaqooyinkooda xubintii wargeysyada ayaa intaanu uga eg bal markaanaan idinku wareejiyo walaalka suhiib cabdulaahi si uu halkiisa inooga sii amqaado qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoum بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها